halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo arbaco ah waa saddex iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aan idaacaddeenna maanta ku soo qaadanaynana waxaa ka mida warbixin aan idinka hayno deegaanka baabili oo ah deegaan toddobaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada jigjiga halkaas oo ah meel ay isku dhacyo oromada iyo soomaalida u dhexeeya waayahan ka taagnaayeen waxaan kaloo idin haynaa wallahi horta idaacad waxyaabo badan baa loo dhegaystaa laakiin horta waxa ugu weyn oo idaacad loo dhegaystaa waa in xog la helo waxaa la yidhaha war la helayaaba tale la heli waa warbixin aan idinka diyaarinay muhiimadda uu leeyahay dhegaysiga raadiyuhu iyadoo ay maanta tahay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha waxaan kaloo warbixin idinka haynaa deegaanka buurgaabo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose oo biyo yaraani ay ka jirto barnaamijkeennii beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo wararkii qiimaha xoolaha anigoo maxamed xasana ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
waxaa weli xiran jidka weyn ee isku xira magaalada jigjiga iyo caasimadda dalka ethoobiya ee adisababa iyadoo ciidamo ka socda kuwa federaalka ethoobiya ay la wareegeen maamulka deegaanka bilipili oo ah halka jidkan uu ka xiran yahay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada jigjiga maxamed khaliif ayaa ka waramaya waxa soo kordhay maalmihii ugu dambeysay salaad udhexaysa soomaalida iyo oromada taasoo dad badan ay ku barakaceen oo dadkii magaalada deganaa oo asal ahaan soomaali ahaa markii hore guryihii laga qaatay xarumihii ganacsiga iyo wixii hantida ay kulahayeen oo dhan laga dhacay magaaladu waxay xirnayd muddo shan beri ah ayay xirnayd marka niyo xaalad xun baa ka dhalatay oo arrimo bini aadamnimo badan marka xirnaanshaha jidkaas waxaa laga dareemay oo waddanka oo dhan baa laga dareemay maadaama jidka isku xira gobolka soomaalida iyo adis ababa uu isla magaalada maro shacabka oromada ayaa waxay sameeyeen jid jidkii bay xireen meelo kamida ilaa afar shan lix meelood oo jidka dhexdiisa waxay ku xireen laamiga dhexdiisa ayay waxay ku xireen hindhooyin sharaacyaha ka sameeyeen deedna halkaas isugu soo baxeen ay fariisteenba ilaa shan habeen ay maaragtay iska ay halkaa fadhiyeen markii dambena ii sheegay in maamulka oromadu xoog u aadey oo inta badan dadku safarka hawada ay maraan oo diyaaradaha iyo waxaasi raacaan maadaama jidku xiran yahay ma jiro qof soomaaliya oo intuu jigjiga ka baxo yani ku dhiiran kara ama ku dhacaya in uu maro oo aadisaaba uu tago taas waxay yani waxa arrintaas iyaduna la xiriirta oo caddayn kuwa ah maamulka meesha jooga oo somaalia state marka uu rabo inuu aado dirdhaba iyo gobolka shiniila la dhaho oo xaggaas waqooyiga xiga waxaa la maraa waddo raf ah oo dirdhaba iyo jigjiga isku xirta oo dhinaca hay-adda qaxootiga qaramada midoobey u n h r ayaa sheegtay in isku dhacyo cusub oo ka socda gobolka bartamaha ecuadoria ee waddanka koonfurta suudan ay ku barakaceen shan kun oo qof dadkaas oo u tallaabay gudaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dagaalada ayaa shantii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada ye waxaana u dhexeeyaan kooxda mucaaradka naas iyo ciidamada dowladda taageersan siddeed kun oo qof ayaa gudaha gobolka ku barakacay colaada awgeed hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey ee faw ayaa sheegaysa in dadka cunta la-aantu hayso dunida ku nool ay sii kordhayso tan oo ka dhalatay isku dhacyo iyo dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada faa waxa ay sheegtay inay raadinayso adduun lacageed oo gaaraya sagaal boqol iyo afartan milyan oo dollar oo wax looga qabanayo nolol xumada malaayiin qof oo cunto la-aani ay hayso sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayay hay-addu sheegtay inay rabto inay gaarto soddon iyo laba milyan oo qof kuwaas oo ku tiirsan wax soo saarka beeraha aysanna jirin dalagu baxay si looga hortago nafaqadarra ku dhacda bulshooyinka nugul waxa ay hay-addu sheegtay inay gacan ka geysanayso sidii beeraleyda yaryar loo caawin lahaa si ay isbeddel u sameeyaan dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhanyahay ciddii warka iyaga uu sheegay waxa ay diba uga dhageysan karaan boggaan internet kulanaya radio ergo o r g
haddaan aadno iminkana dhinacaasi gobolka jubbada hoose deegaanka buurgaabo oo ka tirsan degmada badhaadhe ayaa waxaa ka taagan biyo yaraan wariyaheenna axmed toronto ayaana warkan magaalada kismaayo inooga soo diray magaalada buurgaabo ayaa waxaa ka taagan biyo la-aan taas oo soo bilaabatay bishii janaayo ee aan soo dhaafnay taasi oo ka dhalatay markii ay gureen wara ay dadku biyaha ay ka cabbi jireen warahaas oo biyaha roobku buuxin jiray ayaan wax roob ah ka di'in deegaankaasi dayrtii aan soo dhaafnay waxaa hadda dadka biyo ugu dhow meel u jirta lixdan kilomitir oo biyo iiba oo jirkaankii labaatan laha ah laga siiyo labaatan kun oo shilin soomaaliya dadka deegaanka ku dhaqan oo kalluumaysata iyo beeraley ah ayaa tiradooda lagu sheegay saddex kun oo qoys waxaana ku adag helista lacagta biyaha ay ku gadanayaan cabdiraxmaan maxamed ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada buurgaabo waxaa isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban toddoba qof saameyn ballaadhan ku yeeshay biyola-aanta ka jirta buurgaabo cabdiraxmaan waa kalluumayste waxa uu kasoo helaa kalluunka maalintii lacag dhan boqol iyo konton kun oo shilin soomaaliya ah lacagtaas afartan kun oo ka mida maalin kasta waxa uu ugu iibiyaa carruurtiisa biyo halka boqol iyo tobanka kalena uu raashin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin uu siiyo caruurta horta biyaha baanda ama wax badan baa isticmaaleyna biyaha laakiin yoomiyaha markii ilmaha loo reereebo layoo yareyareeyo laba jirkaan baa isticmaala laakiin ka badan waa ogtaa dhar baa u baahan yahay lagu dhaqo ilmaha baa qabaysta u baahan yihi labada jirkaan waa afartan litir wey ma garat afartanka litir haddee adigu waa ogtahay nin weyn baa tahay oo wax walba kala og afartan litir oo biyaha xaafada yoolo oo ilmaha qabaysta u baahan yihiin oo dhaqdhaqooda u baahan yihi oo ilmaha waxbarashay kugu maqan yihin oo rabayno iyo cabaan afartan waa lagu yeer lakin waa laska yareereysaa ma aboodi ma aboodi laakiin qofki ilmaha u joogo hawa biliis maaha qofki ilmaha u joogo meel walba u galaya dad bay u tegay dadka kulli waa meel tuulan degana nin nin u dhaama ma laha laakiin hadde ilaahay baa kuu qadaray inaa nolosha ku noolaasho adiga laakiin ma aboodi maalintiina waxaa weeye saddex jirgaan laba jirgaan bay u baxdaa haa kalluumaysi wix ilaahay iisoo siiyo hadduu malay aan helo oo suuqaan keeno oo aan gado ilmahaasaan biyo ugu shubayo wax biil baan ugu dhigaa cabdiraxmaan waxa uu kalluumaysatada buurgaaba ka mid ahaa muddo gaadhaysa ilaa iyo lix sano waxa uu subax kasta u shaqo tagaa xeebta magaalada buurgaabo iyadoo quudraadiska ay uga daran tahay inuu soo dabto kalluun uu biyo ku iibsado waxa uu redio ergo u sheegay in maalintii uu helo laba jirikaan oo biyo ah waxaana intaasi ku daray inuu waayey biyo ay qoyskiisu ku maareeyaan waxyaabaha kale ee nolosha looga baahan yahay sida biyo ay dharka ku dhaqdaan halka carruurtiisa oo aysan afar iyo toban beri ay waayeen biyo ay ku qubaystaan buurgaabo waa deegaan xeebeed ka tirsan degmada badhaadhe waxa ay kismaayo u jirtaa ilaa toddobaatan iyo kow kilomitir oo dhinaca koonfureed ah waxaana jira qoysas iyaguna noloshooda ku tiirsanayd tacabka beeraha oo aan waxba uga soo geyn xilligan iyagoo aan waxba ka beeran xilligii dayrta baari xasan waa aabba dhalay koob iyo toban carruura isagu waa beeraley wax la-aanta hayse wakhtigan ma iibsan karo biyo waxa uuna biyaha ka qaataa qoysas dariskiisa ah oo ehelkooda wax u soo diraan kuwaas oo siiya biyo ay qoysku cabbaan baari xasan waxa uu leeyahay laba hegtar oo beer ah wax dalag ah uma soo bixin wuxuuna hadda ka shaqaystaa suuqa baabuurta ee buurgaabo oo uu dilaalka yahay halkaas ayuuna hadda ka maareeyaa nolosha qoyskiisa anaa nafku dadba waay naf bay weysa sugayo wax macna hadda nolol ah haddana sheegan ma jiraan biyaxkii ninka shaksiga u lahaa baa ninkii awoodi karo oo markaa gadan kara iyo ninkii ninku dhici karo walaalo maanta bal ilmaha caagadii ugu soo dhihi kara saasaa macnaha laisugu dhex noolyahay maanta maya ma agoodo maanta ma agoodo waa kaa maanta ma agoodo maba hayaba ruuxuu biniaadankaan wuxuu hayo buu agoodaa alla sidii wax loogala qaban kara in wax loogala qabta baan rabnaa hadday dawladda dhexa tahay haddii maamul goboleed ay yihiin hadduu caalamka yahay gurmud degdeg baan u baahanay emerjency wax allaal wixii loola qaban kara inaan nagala akrinayn baanan doonaynaa gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe yuusuf maxamed ibraahin ayaa reediyo ergo u sheegay in hadda ay wadaan qorshe biyo dhaamin ah oo loogu samaynayo dadka ku nool magaaladaasi waxaanu intaasi ku daray in kulamo looga hadlayo xaaladda biyola-aanta ee ka jirta deegaankaasi ay la qaateen wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda biyaha si loo sameeyo gurgurmad deg deg ah oo dhinaca biyaha ah
waxaa weeye biyola-aanta hadda waddanka ka jirta waa wax aada u ballaaran oo wakhtigan aan hadda ku jirno aad ay u adag tahay waxay bilaabatay bishan hadda aan ku jirno bishii ka horreysay aduu bishii labayo tobanaad dabayaaqadeedii bay bilaabatay biyola-aanta dhulkii biyaha laga heli jiray deegaanku dhulka biyo fariisidka ah ee biyoqabadka ah sida maxaa la yidhahdaa waraha oo kale sanadkan roobkii dayrta ahaa ma uusan u dayn dhankan xeebaha biyo fariisidkii wixii yaraayoo kusii jirayna dee waa ay ka dhammaadeen haddana wax ceeloo meeshaa ka qodan ama ceelal oo la isticmaalaa ma jiraan buurgaaba oo kale biyaha waxay u doonataa meel la yidhaahdo odow oo lixdan kilomitir u jirto dhulku waa sii kala weeyahay waagi hore dadku waxay ku tiirsanaayeen beeraha iyo kalluumaysiga sanadkan beerihiina waa ma aysan roob looma helin waa la dhaafay xidligii bal xirankaa lagu dhow yahay annagu haddaan nahay maamulka degmada badhaadhe dowlad goboleedka jubbaland waxaa nooga qorshaysan sanad kastaba markay sida kan caqabadahan oo kale ay timaado dadku waxaan u samayn jirnay in aan biyo dhaamin u abuurno oo aan samayno biyo dhaamin oo aan maamulkii oo isku duuban ama xag heer degmo ama heer gobol ama heer wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay intaba macnaha aan dhaqdhaqaaqaas aan samayn jirnay oo aan macnaha biyaha u diri jirnay dad shacaba oo ay goobaha ay ugu dhow yihiin laga keeni jiray aan si dadban aan ku keeni jirnay biyaha annagu wasaaradda biyaha iyo macdanta dowlad goboleedka jubbaland wixii akhbaaraad ah waa u sheegnay waana gaarsiinay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inay jawaabtaas si deg deg wax uga soo qaban doonaan rajo fiican baan ka qabnaa axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay to diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayto kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-ah calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baaristamool waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inaysan jadeecad damba ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusan tallaalin waxuma talaysa si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa hadda muddo xiran waddada weyn ee xiriirisa magaalooyinka jigjiga iyo adisababa ee waddanka etoobiya tanoo ka dhalatay colaadaha soomaalida iyo oromada u dhexaysa goobta ugu weyn ee uu jidku ka xiran yahay waa deegaanka baabili oo toddobaatan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada jigjiga soomaalidii deegaankaas ku noolayd waxay uga qaxeen colaado cabdikaamil maxamed cabdi wuxuu ka mid yahay dadkii deganaa ee horay uga barakacay doraad ayuuse dib ugu noqday deegaanka baabili khadka telefoonka ayuuna igu waramay anoo wax ka weydiiyey bal xaalada deegaankaasi say tahay
walaalo xaafad waxaan ahaa meesha taalla anigu kabtan waad kolle waad la socoteen dee wixii ka dhacay meeshan dadka meesha farkutuskeyga meesha ku hadhay dad kooban oo meelaha tabaniyahan ka badnayn oo duqeyga casarkii suuqa saa ku dhacdhacnay iga dhowr beri baan joogaan suuqa saa ku dhacdhacno tobaniyo meelahaan ka badnayn oo duqey u badan yaa meesha ku sugan iminka hadda
may ma ogin waxa horey uga dhacay ee bal noo sheeg maxaa ka dhacay meesha meesha waxaa ka dhacay dagaalkii yaraha beriga dhaweyta ka dhacay jigjiga ka dhacay kiniisadii wixii lagu guday yay qoladii waa lin soo gelin layidhi hadday ka qaxeenna qoana ma ayna udhmirinina waa lagu riixay reer reer isaguna baabili deganaa oo soomaali ahaayadba kolkii hore bay tahayeen reerihii bay kusii adkeyneen oo ciidamo fara ciidamo fara badan la dul keenay reerihii iyagu baabil hoos bay uga qaxeen oo xaafadkii waa ka qaateen meel hoose oo baabil ka hooseyso xaggaa xagga yar siiqa iyo reerihii degan iyagu ay hoos ugu carareen adiga qoyskaagii goormaad ka qaxdeen baabili
berigaasaa laga qaxay meeqa bilood baa laga joogaa ilaa shan bilood baa laga joogaa bishii lixaad baan ku jiraa iminka
reerkiina xaguu ku sugan yahay hadda hadda waxaa lagu sugan yahay qoolaji meel la yidhaahdo qaxootiga qaxootiga qoolaji buu hadda ku sugan yahay okay marka adigu hadda baabili baa joogtaa maxaa kasoo doonta qoolaji baabili waxaan reer yaala oo reertiga aan soo gaadhay oo qoys baan soo gaadhay oo soo booqday balse iyaan soo diidaa waan soo gaadhay marka marka haddaad adigiiba marka hadda kusoo noqotay maxaa idiin diiday in qoysaskiina kusoo noqdaan oo maxaad dareemaysaa hadda magaalada markaa kusoo noqotay ma culays baa ka jira hadda ani waxaa igu soo celiya walaalow ciidamo meesha la keenay military ah oo federaala meesha la keenay hadda haye ciidamada sababtood ayaan sishaalega suuqa cidna waxba lagu yeeli maayo waa anigoo marun baan kasoo on borsana wadin baan kasoo yaan xag onu kusoo galo kusoo gaadhay baa ahayd ee wax reer kusoo noqon karaan hadda ma aha marka ciidankii federaalku hadduu hadda joogo oo adiguna taas laajligeed aad ugu soo noqotay miyuusan ciidankaasi damaanad qaadi karin ammaanka oo dadku aysan caadi u degi karin ciidanku ciidan eega toddobaad jooga maahan walaalo saddex beri meelahaasuu joogaa wadaana way leeyihiin reerihii dab soo celiya way leeyihiin oo qolada meesha taale eega meesha taale yay culays saareen sabab soo celiya reerihii way leeyihiin wax weli hirgalay oo lasoo celiya soo noqday amase isu soo noqdaysa aamin ma jiraan idinka soomaalida ah iyo dadkii oromada ahaa ee qolle meesha baabili ay wada deganaydeen weli wax wada hadaloo toosay ma idin dhex maray oo aad leedihiin war innagaa wada noolayne ma wada hadli karaa ma ma jiraan maxaa taa isugu dayi weydeen oromadii odayaashoodii oo kale intaad raadisaan
taa waxaan isugu daweynay ciidamo meesha horta waxay u tikin lahaanba u dagaalayeen hadda ka hor mayna nimankan federaalki mayna joogin lamama arki karinba afkama lama arki karinba kuma hadli karinba wadahadalka waxaa ka horeeya is araggi iyo waxaa ka horeeya isdhexmarkaa ka horeeya moogta afkama laguma hadli karinba magaalada dhexdeeda iyo dhulka agaarteeda agaarteeda maxaan lagu hadli karin afkee ma af soomaali af soomaali adigu hadda marka inta meesha joogto baabile inta joogto af soomaali kuma hadli kartid miyaa hadda saddex beri nimankan aa qabsaday aan ku yidhi waa gartay marka hadda baabili intaad joogtay wax gaadiid ah oo dhinaca deegaanka soomaalida ka yimi oo ardisaba ku socda ama ardisaba ka yimi oo xaggaa u socda weli ma mareen labadii habeene aad joogtay taas ma jiraan may taas may taas way dhimatay taas iyada lama yaqaan taas way dhimatay iyada waxaan marka kale oo rabaa inaan ku weydiiyo qoyskiinu imise qof buu ahaa ilaa toban iyo qof buu ahaa horta laba bahood oo afriatagaal kaligiina bah way qaxday bahanaan kane taallaa waa gartay maxaa marka ku haysateen baabili oo nolol ah
annagu xaafad baan ku leenahay waan waxaan ka shaqaysanaynay ganacsi waxbaan ka shaqaysanaynay oo iska degenin maxaa iibinayseen ganacsi nooc maa ganacsigaasi xoolo xoolihii waxbaan soo iibinayn xoolana baadiyahaas dhinaca baadiyahaas xoole iyo xoole noo yaalin mogta xagga ahaa balbalayti xagga balbalayti bay xoolihii najihi jiraan xoolaha ay gelayo waxaa maski celcelsanayn Eh, waa gartay marka hadda ganacsiga marka maxaa idinkaga dhacay ganacsigii walaalow waxay qo- qoladii soo hadhay ma faraha ku dhigtay guryihii waxa cidlo aha iyo wax dadku jiro iyo wax la jebiyo weyaan gurihii iyaga faarku weeyaan ganacsigii saas oo kale faraha lagu dhigay wixii wixii meelaha yiilay ee ama dukaan ama baqaara faraha lagu dhigay qolada aan la wareegin okay hadda marka idinka maxaa idiin qorsha ah haddii ciidankii federaalku meesha kusoo noqday hadda ciidanku wuxuu afkii leeyahay waa la soo celin oo xoog kolku soo saaray wuxuu yidhi nimankan amar wuxuu aha siiyey hantidan dadkii lahaa guryahan dadkii lahaa la soo celiyey buu yidhi de arrinkaas hadduu hirgalo nina hantidaisdayn mahaye bal ha lagu soo noqon baa leedahay goor dambe nin ka noqday iyo nin is- iskaysiiye nin aan iibninba kaasi wuxuu ahaa cabdikaamil maxamed cabdi oo ka mid ah dadkii ka barakacay deegaanka baabili oo galbeedka xiga degmada jigjiga haddase dib ugu soo noqday waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen oo aan maanta ku eegeyno sayladda degmada balanballe ee gobolka galgaduud waa kan waryaheenna cabdirasaaq haajirow oo inoo soo diray
kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinka imaaneysa magaalada gurceel xubinta qiimaha xoolaha ee maantan waxaan ku eegeynaa saylada xoolaha ee magaalada balanballe ee gobolka galgaduud iyo qiimaha xoolaha ee maanta lakala siisanayo waxaa telefoonka iigu waramay axmed yuusuf xasan oo ka mid ah dilaaliinta suuqa xoolaha ee magaalada balanballe axmed yuusuf xasan baan yidhaahdaa balan balaa jooga haye haye bal saylada xoolaha ee balanbal maanta inooga warbixi haye maanta markaan kaaga warbixiyo geela dagaaxa ama awta ha ahaado ama geela waaweyn oo dagaaxa ha ahaade geela waaweyn waa lix boqol oo lacaga ma garad geelaasi ma ka qalliinka mase kan dhoofka kan dhoofka geela dhoofka waa lix boqol weeye ama awr ha ahaado ama dagax ha ahaade waa lix boqol weeye heerkiisa koowaad waa lix boqol heerkiisa koowaad waa lix boqol heerkiisa labaad oo ku xigana waa afar boqol weeye heerka saddexaadna
saddex boqol weeye heerka saddexaadna waa saddex boqol geelu halkaas ku fadhiyaa waaya geela qalliinka ah heerka koowaad ee balanballe maanta imisaa la kala siisanaya
geela qaliinka maanta balanballe heerka koowaad shan boqol iyo konton baa lakala siisanaya shan boqol iyo konton heerka labaad imisa
heerka labaad afar boqol iyo konton waa lacagtaasu waa dollar miya
waa doolar weye wax soomaaliya maaha waxa ku sheegaya soomaaliya annaga nooma shaqayso Waayahay, heer- soomaaliya nooma shaqayso heerka saddexaad ka waran imisa ayaa la kala saddex iibsanaya boqol iyo konton saddex boqol heerka saddexaad saddex boqol iyo konton weeye waayahay eh, geela eh, dhaqaalka ah ee sida hasha eh, rimayda ah iyo wax lamid ah imisa
hasha dha- hasha dhashay waxaa weeye oo ebadayda kun iyo laba boqol weeye oo doolar kun iyo laba boqol oo doolar haye eh, dhaqaalka heerkiisa labaad waa imisa
heerkiisa labaad waxaa weye geel heer eh, geelo hadduu geelo dhaqanka weeye markaas loo gudbo deefka sida eh, hasha dhashay ama midda dhalaysa waa kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqol heerka dhaqanka oo labaad waa shan boqol baa ugu sareysa shan boqol haye heerka saddexaad ee eh, dhaqaalka ah imisa saddex saddex boqol saddex boqol waayahay bal haddaan dhankaas iyo geela ka gudubne ariga u gudubno ariga imisa saylada eh, balanballe maanta la kala siisanaya a- gaar ahaan ariga dhoofka
ariga dhoofka cudnaanka ariga la yidhaahdo waa toddobaatan doolar ma garatay arigaas eh, heerkiisa koowaad waa toddobaatan dollar heerkiisa ku- heerkiisa labaadna waa lixdan doolar haye heerka saddexaad waa imisa waa konton doolar heerka saddexaadna waa konton doolar waayahay ariga eh, eh, dhaqaalka ah imisaa la kala siisanaya balanballe
ariga dhaqaalka balanballe heerka koowaad waa konton haye heerka labaadna
heerka labaadna waxa weeye waa afartan heerka saddexaad waa imisa soddon iyo shan doolar weye soddon iyo shan doolar weye waayahay ariga dhoofka ah imisaa la kala siisanaya heerka koowaad maanta balanballe
oo dibaxa ah ariga haa ariga dhoofka oo la dhoofiyo
ariga dhoofka oo dibaxa waa heerka koowaad waa lixdan doolar heerka labaadna
konton iyo shan heerka saddexaad ka waran isaga imisaa la kala siisanaya maanta konton konton weye heerka saddexaadna waa konton waayahay bal guud ahaan suuqa xoolaha ee balanballe maxaa isbedelaho maalmihii lasoo dhaafay ka muuqday haddaad inooga waranto isbedelka ka jira wa- walaala macaane maalmihii ka dambeeyey isbedel weyn baa ku jiray oo hadda isbedel qorax dheeraad dilaacay isbedel weyn baa ku jiray heerka ariga toddobaatan ah ee baadihi ka horreeyey lixdan buu ahaa heerkiisa koobaad ee heerkiisa labaadna konton buu ahaa heerkiisa saddexaadna afartan buu ahaa isbedel xagga shiilada isbedel xagga yaa ka jirto isbedel baa yaa yaa yaa yaa ka jira maalmahan dambe haye isbedelkaas maxaa keenay
isbedelkaas waxaa keenay xoolihii oo iska yaraaday oo maaragtay iska yaraaday waktigii oo iska kulaaday qof walbaba uu neefka adduunyada uu nacfi ka dheehayo oo isaga nacfi uu ka dheehayo isbedel sidaasa keenay
xubintii qiimaha xoolaha ee maantana wanaginta
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa dabeedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed waa ay dhammaanayaan markaad si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamij aan ugu talagalnay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha oo ku beegan maanta oo ay tahay saddex-iyo tobanka bisha febraayo iminka si aan fiirino barnaamijkeennii tacab ee aan uga hadli jiray arrimaha beeraha aalaaba maxamed xaashi tawakal ayaa isku soo dabarida
dhegeystayaal waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijka beeraha qorshaha wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee horumarinta beeraleyda soomaaliyeed waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xaashi wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay waddo qorshayaal badan oo lagu horumarinayo beeraleyda soomaaliyeed iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in xilli roobaadkii u dambeeyey ee deerta aanay wax wanaagsan usoo goyin beeraleyda soomaaliyeed dalagyadii la abuuray taasina ay laga cabsi qabo in ay dalka ku rido cunnayari ayaa wasaaradda beeraha ee soomaaliya waxaanu wax ka weydiinay qorshaha ku aadan horumarinta beeraleyda soomaaliyeed iyo weliba sida wax soo saarka dalka kor loogu qaadi karo xogayaha joogtada ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya maxamed cali ismaaciil oo u waramay barnaamijka beeraha waxa uu sheegay in wasaaraddu ay waxyaabo badan ka shaqaynayso gaar ahaan in la dhiirigeliyo kobaca iyo waxsoo saarka beeraleyda soomaaliyeed haddaba qorshaha wasaaradda howlaha ay wadaan iyo weliba iyadoo dhowaan loo diyaargaroobayo in beeraleyda soomaaliyeed ay beertaan dalagyada xilli roobaadka guga marka uu da-o bisha abriil haddii alla idmo ayaa arrimahaas oo dhan aanu wax ka weydiinay wariyaha iyaga magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan oo waraystay ayaa marka hore weydiiyey xogayaha wasaaradda bal inuu faahfaahin ka bixiyo wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya waxa ay qabato aada umahadsantihiin wasaaradda beeraha iyo waraabka sidaad ogtihiin baa wasaaradda wadanka uu qaabilsan waxsoo saarka waaye waxyaabaha ummadda ee cunto iyo wixii ka bato ay dhoofiso wadamada kale oo jaribka ama kuwo kale oo aan aan wax tacbanin waxay banayaan inaan soo saarno ay qaadkeenu saas u yahay marka ee, waxyaabaha ee, sida gaarka ah wasaaradda ay u qabato gaar ahaan dhanka beeraha marka la eego maxaad nooga sheegi kartaa wasaaraddu waxay qabataa eh, howlaha ugu weyn wasaaraddu waxa waaye inay la talin bixiso oo ay beeraleyda la taliso ay- ayna ka caawiso eh, jawiga siduu yahay cudurro hadday yimaadaan wa- ko- hordhac ahaan inay uga sii sheegto sida loogu gu- ah, looga gaashaanto marka wasaaraddu inay dadka soomaaliyeed oo beeraleyda ka gargaarto dhibka dhacayo iyo iyo faa'iidada la heli karo taasoo micneeda ee, wacyigelinadaas ee, sideed u samaysaan ma warbaahin ayaad isticmaashaan ma dadka ayaad isugu yeertaan sideed samaysaan waa fara badan tahay waxaa ka mid ah inaan warbaahinta la adeegsano aad qayb ka qaadanayso iyo wasaaraddu waxay leedahay wakiilo oo gobolada u joogo marka wasaaradda ay wax soo saarto waxaa warqadaha loo diraa wakiilada wasaaradaha beeraha ee gobolada iyo degmooyinka marka kuwaas ayaa wakiilaha oo gaarsiiya dadweynaha ay beeraleyda waa gartay ee, wax soo saarka beeraha dalka ee, sanadkan markaan eegno gaar ahaan ee, xilligii deerta ee lasoo dhaafay sidee buu ahaa Ah, ma xuma waa fiicnaa wax saarka beeraha waa fiicnaa Eh, dhibaatooyin badan oo beeraleyda ay ka qawa- ay ka cawaadi jireen xilligan waa laga roonaa oo xagga tacabka biyaha waa fiicnaayeen inkastoo eh, marka aad fiiriso xilliga deerta akhirkiisa gadaasii biya ayaa dhaca sanad walba marka laga soo bilaabo sadexda sano ugu dambeeyey eh, tacabka beeraha u socday waa gartay ee, waxaa jiray ee, beeraley laftirkooda sheegayeen wax soo saarkooda ee, xilligan deerta ee lasoo dhaafay uu aada u yaraa sababo roob yari jirtay marka wasaaradiinu arrinka maxay kala socotaa horta roob yari waa jirtaa eh, climate change waxaa la yidhahdaa ama ama cimilada isbedelka cimiladana waa jiraa oo adduunyada waxyaaba badan hadda ka bedelo taas dadweynaha beeraleyda waxaa lagula taliyaa horta inay ceel adeegsadaan Eh, qaarkoodna dalagyada wakti gaaban ku bixi karo ama u adkaysan karo eh, abaaraha iyo jilaalka ayaa lagula taliyaa inay beertaan ee, marka aan fiirino gobolada ugu badan waa kuwee ee sanadkan si wanaagsan wax aan uga bixin ama looga beeran horta roobka sidaa la socotidba waxa uu ilaahay ina siiyo waaye Eh, meeshii ay ku badan yihiin wuxuu ilaahay u badiyo waaye waxyaaba annaga aan controli karno maaha laakiin koonfurta badanaa waa fiicnaayeen gobolada dhexe waa fiicnaayeen waqooyiga waa fiicnaayeen meel meel ayay roob ku yaraayeen laakiin inta badan shacabka waa fiicnaa oo roobka waa fiicnaayeen waa gartay ee, waaxda haqabeelka cunnada ee faw iyo sidoo kale ee, fansu waxay sheegeen in xaalad cunno yari ee, aada u liidato dalka ay ka jirto dhowaan warbixin ay soo saareen marka maxay tahay waxyaabaha wasaaraddu ay kaga jawaabayso xaaladan
waxyaabaha ay sheegayeen wax ay dadku kala digayaan waaye anaa wax saadaalin ma aha wax oo taagan oo dhici karo oo la sheegi karo oo la qiri karo ma aha wax saadaalin oo waxyaabaha ay jabiga ay kasoo saadaaliyeen marka wasaaraddu kaliya waxay ka shaqayn kartaa beeraleydu inay wacyigeliso inay beertaan dalag dhexduu soo go-ayo inay beertaan dalag oo maaragtay biyar ku bixi karo iyo haddii ay beeraleydu kari karaan inay ceelal ceelal shaqotaan oo ay dalagyada ku waraabsadaan ee, marka waxaad noo sheegtaa ee, xog haye maxay tahay maxay wasaaraddu samaynaysaa si loo caawiyo beeraleyda soomaaliyeed Ah, wasaaradda waxay sameynaya xilligaas la joogo xilliga ku aadan waxa la tacbi kara ay dadweynaha u sheegtaa Eh, haddii eh, ay xilliga deer deer u yahay deerta sidoo badan biyaha waa yaryihiin dalagyada qaar aa la- oo la beertaa sida sisinta eh, si misigada ama ama moorida sida loo yaqaan Eh, digiraha macnaha xilliga gugana waxyaabaha ugu fiican waxay gadeyd oo kale gobolada oo bariis uu ka baxsada joora kale in guri in la tacbado Eh, waxyaabaha la yidhahdo qu- qudaarta iyo iyo dalagyadan oo furka ayaga waa la waa mar kasta waa la beeran karaa waxay ku xiran yihiin helitaanka biyaha keliya ku xukumi karta waa gartay ee, waxaa loo diyaar garoobayaa waktigan ee, xilli roobaadkii guga ee, in uu dao ayaa la filayaa beeraleydu marka ee, si ay wax u beertaan maxay tahay marka saadaasha ilaa iyo hadda la bixinayo xaaladda roobabka marka la eego
ilaa hadda qaabka saadaalinta rooba roobka ma xuma xilliga guba waa xilliga muhiimka ah oo ay beeraleyda soomaaliyeed wax beertaan muhiimadda waxay tahay bisha february iyo ay wax tacbanaya ama maanta ay wax ay preparationka bilaabayaan in dhulka dhaqso lasii diyaariyo nin walba uu beertiisa diyaarsado haddii roob uu da-ayana beertoo diyaara roobka uu ku da-o uu ka baxo haddii roobka uu soo daahona webiga lagu waraabiyo marka xilligan waa xilliga ugu fiican oo dadku ay u diyaargaroowaan keliya waxa arrinta muhimka oo weli aan si fiican u hagaageen oo ilaa hadda aan wasaaradda ku masuultahay waxay tahay xagga suuq suuq geynta waay waxa beeraha kasoo go-o sida suuqa loogu heli lahaa hadda
markaan eegno shantii sano ee u dambeeyey soomaaliya gaar ahaan koonfurta sida aan la soconno roobab sidaa u wanaagsan ma aysan diin waxaa jiray dad badan oo kasoo barakacay saameynta roobyarida kuwa sheegaya in dhowr sano waxba aysan beeran duleedka muqdisho ayay ku nool yihiin maxaad kala socotiin arrinkaa
waa ujeedaa qoladan barakacayaasha ama dagaal kusoo barakacay ama roob la-aan ama fatahaado oo masiibooyin un meesha kaga soo qaxay waxaa habboon in dadkaas dib loo celiyo howlihii ay qaban jireen ay qabsadaan wax soo saarka ay ka qayb qaataan adduunyada inta saacadaha ama bilida biraha wax la beertaabaa yar yani cimilada oo ciladaysan dartooda annaga oo laba iyo tobanka bilood wax la beeran karo fursad fiican ayaan haysanaa markaas beeraleyda waxaan kula talinayaa inay beerahooda tacbadaan khaas aan xilligan oo guda uu noogu soo aadan yahay inay u diyaar garowaan haddii caawinaad aysan helin wasaaraddii beeraha ku shaqada lahayd iyo sidoo kale hay-adihii dadka caawin jiray meelaha ay ka yimaadeen dib aan lagu celin sideed isleeda dadkaa way ku laaban karaan
wallahi waa taas waa dhib badan tahay dadku in la caawiya ayaa habboon laakiinse mandate wasaaradda beeraha maaha repartration ama dib u celin maaha laakiin waa ku talinaynaa hay-adaha arrimaha ku shaqale inay dadka ka caawiyaan
waa gartay maxay tahay marka talada aad soo jeedinayso ugu dambeyn in dadka beeraleyda oo beerahooda kasoo kasoo barakacay oo hadda xamar degan inaysan xamar ay ay ku gaajoon ay ku baagabuundeynin dib loogu celiyo lagu kaalanayo habkii loo celin lahaa meeshoodan ay tacbadaan waxa ay tacbadaana suuq loo raadiyo oo ay lacag ka helaan ay oga maarmaan inay xamar iyo meelaha taagnaadaan kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal xogayaha joogtada ah ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali ismaaciil wuxuu u warramayey wariyaha rediyo ergo ee muqdisho maxamed cabdi xasan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii beeraha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah maxamed xaashi intaan barnaamij midkan lamida ku kulmi doonno waxaan dhammaantaynba idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xaashi tawakal oo barnaamijkeenii tacab inoo soo jeedinayey halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo bal iminkana wax yar aan ku nasanno codkii macaanaa ee allah u naxariistay maxamed yuusuf iyo heestii habaylihin
biligiyo xaragadiyo bilicda igu de bolyowga ila maqal biligiyo xaragadiyo bilicdaygu boholyowga ila maqal bariisa wanaagsan dhulkoombarqa roob leh ayaynu wanaag bilowne bariisa wanaagsan dhulkoombarqa roob leh ayaynu wanaag bilowne alla isbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbay lihin barashadeeni alla isbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbay lihin barashadeeni habbay lihin barashadeeni bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin umay bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin umay badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariiradaadii badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariiradaadii habaylihim barashadeeni dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara maraadugu beera cabdaade dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara maraadugu
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo maanta waa saddex iyo tobanka bisha febraayo waa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha haddaba cabdiraxmaan tayasiir oo ka tirsan ergo ayaa waxa uu su'aalo ku saabsan bal muhiimadda uu nolosha aadmiga kusoo kordhiyey dhegaysiga raadiyuhu waxa uu wax ka weydiiyey muxiidiin axmed rooble oo ah tafaftiraha reediyow ergo dabcan dunida maanta aynu joogno xogta iyo warku waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha loogu baahida badan yahay markaana kuma sii jirto meelaha ee colaadaha iyo dagaaladu ay ay ay ka dhaceen ama weliba ka jiraan oo dowlado xoog leh oo si fiican u abaabulan oo ummadii iyo dhulalkii oo dhan isku haayaana aysan ka jirin marka soomaaliya markii la imaadana waxa weeye meelo maxaa la yidhahdaa dadku isu socodkoogii iska warqabkoogii maxaa la yidhahdaa isu imaanshiyahoogii uusan ahayn una furfurnayn sidii waaye hore u furfurnaa jiray oo colaadaha iyo dalalka sida loo kala fogaaday meelo badan dadkii maxaa la yidhahdaa aysan aada isugu warqabin marka taa ayay waxay raadiyaha ka dhigtay il wareed oo ay dadku u arkaan sida keliya ee ay xogta ku heli karaan taleefanada ayaa faafay laakiin taleefanadu weli meelo badan dadku ma wada heli karaan mar walbana ateenadeeda telefoonku ma aha mid shaqayso meel walboo la jooga laga heli karayo laakiin marka raadiyaha taa waxay ka dhigaysaa dadku in ay u arkaan il wareed u muhiim ah oo ay ka ogaan karaan waxa ka dhacaya meesha ku dhow iyo meesha ka fogba iyo dunida iyo meelaha kaleoo ka baxsan dadka reer miyiga marka taa wuu uga sii ahmiyad weyn yahay oo si kale markii loo yidhaahdana haddii ay doonayaan in ay ogaadaan qiimihii xoolaha suuqyada u dhow iyo haddii ay doonayaan roob halkuu meeshu meeluu roob ka da-ay ama daaqu intuu la eg yahay berigii hore sahan baa la diri jirayoo qof baa inta baxo soo daalo meeshii tago soo arko dib usoo noqon jiray oo reerka rari jiray hadda idaacadaha ayaa shaqadaa qaba karaya meelo badan oo ka mid ah dabcan telefoonkuna wuu fududeeyey oo wax badan wuu qabta laakiin warbaahintu raadiyuhu maadaama ay tahay wax dadka u fudud mar walbaahi waxay u tahay il u muhiim u ah oo wareed oo qofku adeegsan karayo meel walba uu joogo iyo xilli walba oo uu ku jiro nooca kale warbaahintuna waa ay ka duwan yihiin oo raadiyaha iyo wargeysyada iyo internetku sidaa looma wada adeegsan karo umana wada fududa marka dhaqanka dib loo fiiriyana salaanta soomaalida xataa war maxaa la sheegay iyo iyo dadka siday xogta u raadinayaan macnaha xogta inay salaanta kamid tahay iyo mahmaahda war helaa tala hela iyo wax la sugo waraa ugu baahi badan daba warku waa waxa muhiimka marka warbaahino kala duwana soomaaliya ka shaqeeya raadiyaha keliya kama shaqeeyo marka maxay kula tahay warbaahinta ugu caansan uguna saameynta badan soomaaliya inuu raadiyaha noqdo wax u sababa waxa ka dhiga waxaa weeye raadiyaha dadku u fudud yahay mar walbay heli karaan wuuna u jaban yahay qiimo ahaan waana wax meel walba uu qofku joogo hadduu tuuladii joogo hadduu ceelkii joogo hadduu arigii la jiro ama geelii uu mar walba adeegsan karayo waa wax fudud oo gacanta ku qaadi karayo uma baahna koronto uma baahna shidaal bateriye yaryaroo jaban ayuu so usoo iibsanayaa oo u gashanayaa markaana muddo ayuu bateriyada u adeegsan karaayaa oo ay ku filnaanayaan laakiin haddaan u nimaano wargeys wuxuu u baahan yahay marka koowaad wargeyskii inta la daawaco in dadkii loo geeyo dadkii raashinkii iyo biyihii ayay muddoba qaadataa in dadka miyiga la gaarsiiyo wargeys marka sinaba uma gaari karayo marka markii loo yimaado haddana t v wuxuu u baahan yahay qarash fara badan oo dadku waa inay horta dhaladii soo iibsadaan marka hore hadday dhaladii soo iibsadaan waa inay korontadii helaan markay korontadii helaan haddana waa inay satellite-kii iyo waxyaabihii maxaa la yidhahdaa usoo deji lahaa t v-yada inay arkaan oo kale inay helaan haddana markay intaa u wada dhammaato waa inay mar walba hor fadhiyaan t v-gii oo t v-gii uma qaadan karaan ariga markay la jiraan ma qaadan karaan markay ceelka jiraan ma qaadan karaan waa taas marka raadiyaha wuxuu uga duwanaanayaa oo uu u noqonayaa wax mar walba ay wada karaan mar walba ay heli karaan meel allaale meesha ay joogaanna ay ku dhagaysan karaan kuna shidan karaan una qiimo jaban markii t v-ga qiimihiisa loo eego una maxaa la yidhaha xorriyad badanna siinaya dabcan ilaa wargeysku wuxuu u baahan yahay inaad shaqo kale u daysid oo isagu aada akhrisid t v-guna wuxuu u baahan yahay inaad isagu hor fadhiisatid dadkuna maaha dad sidaa u shaqa la ari iyo geel iyo xoolo iyo camal ay leeyihiin waxay rabaan inay warbaahinta yihiin marka warbaahinta waxay rabaan inay adeegsadaan iyagoo hoolahoogii wata inay warka helaan iyagoo marka sanadkii hore fursaddan waxaan rabaa inaan uga faaidaysto dhowr iyo toban bilood ka hore waxaa socdaal martay deegaano dhul ballaaran oo miyi ah oo gobolada dhexe iyo dhinaca waqooyiga xataa meelo ka mid ah marka dadka aada la soo kulantay maxay kuu sheegeen inuu raadiyaha uga dhigan yahay haddii aa weydiisay oo noloshooda saameynahuu ku leehay daysir dadku waxay ku sheegayaan horta marka koowaad waxay ku baraarugsan yihiin baahida ay u qabaan raadiya Eh, ahmiyadda uu noloshooda u leeyahay iyo xogtana way ku sheegayaan dadku inay telefoon qaataan oo ay lacag ku bixiyaan oo qof kale oo meel kala jooga weydiiyaan wixii ka dhacay deegaanka Mhm.
ama waxa ka jira magaalada iyo siday wax u socdaan uma wada fududa oo waa lacag telefoonkii laakiin raadiyaha waxa ay ka rajaynayaan in maxaa la yidhahdaa iyagoo inay uga maarmaan inay telefoon diraan inay xogtii u baahnaayeen inay raadiyaashu noloshoodii ka hadlaan Mhm.
inay ka hadlaan wax saameynaya eh, oo qiimaha xoolaha u sheega qo- eh, eh, me- waxay suuqyadii ka joogaan Mhm.
raashinka iyo biyaha u sheega iyo waxa colaadaha muqdisho meelaha u ay tahay sheega.
inay ka iyo feejignaadaan haddii colaado ay jiraan iyo deganooyin meelo ka dhacaya dadku waxay rabaan inay ogaadaan si aysan ay ay naftoodu halis aysan u- u u gelin waxaasoo dhan ayay ku sheegayaan hadda raadiyaasha ay ku tiirsan yihiin waa idaacadaha mawjadaha gaaban ka hadla oo aan f m yadu aan ahayn f m yadu badanaa waxay ku tiirsan yihiin eh, magaalooyinkaay ku eg yihiin oo dadka magaalooyinka ayaa badanaa aada u dhegeyso oo isticmaali karaya oo heli karaya marka iyagu mawjadihii gaaban idaacadihii ka hadlayana maanta soomaalidu waa erge iyo laba iyo eh, idaacado kaloo sidaa ah oo aan aan aan badnayn marka waxay ku sheegayaan inay jeclaan lahaayeen idaacado badan oo mawjada gaaban ka hadla inay jeclaan lahaayeen idaacado badan oo waqti badan siiya waxa noloshooda ku saabsan in laga hadlo Mhm.
maxaa yeele weli idaacadaha xitaa mawjadaha gaaban ka hadlaahi waxay aada uga hadlaan noloshii magaalada Mhm.
waana muhiim nolosha magaalada nafteeda in laga hadlo laakiin dadka miyiga oo naftooda waxay u baahan yihiin noloshooda in laga hadlo qaabkay u nool yihiin iyo duruufaha ay u nool yihiin in laga warbixiyo taasoo dabcan aan u arko wax ka maqan eh, warbaahinta eh, soomaalida laakiin mar walba baahidooda eh, dabcan lama dabooli karayo oo shirkado iyo shakhsiyaad ma Mhm.
awoodaan inay mawjadaha gaabani ay baahidooda dadka eh, ku gaarsiiyaan marka markaa fiiriso hadda isbedelka adduunyada u- ay sameynayso een, tiknolojiyada casriga ah iyo internetka fursadaha uu soo kordhiyey ee wararka la isku dhaafsado een, warbaahinta soomaalida gaar ahaan raadiyaha xaguu ku wajahan yahay mustaqbalkiisa isleda miyi iyo magaalaba muddo dheer raadiyuhu wuxuu ahaan doonaa isha wareed ee ugu muhiimsan bulshada soomaalida Ah, miyiga markii la joogana kuma sii jirto maxaa ugu wacan Eh, eh, waxa ugu wacan waxaa weeye kow markii internet laga hal- laga- laga hadlayo internetku hadda magaalooyinku ku egyahay Mhm.
sidaasoo tahay dadka magaalooyinka joogo dhan ma wada adeegsadaan in yar oo dhaqaale ahaan ladan oo aqoon ahaanna heerka ugu sarreeyo keliya ayaa adeegsada Mhm.
marka ma ahan internetku sida raadiyaha wax qofku mar walba heli karayo maaha markii laga soo tago in la heli karayana wuxuu u baahan yahay haddana aqoonuu u baahan yahay oo waxa internetka ku qoran qofku inuu ah, ugu yaraan akhriskii yaqaano iyo ugu yaraan sidii loo isticmaal lahaa teknolojiyadda internetka iyo kombyuutarada iyo waxaa la xiriirtana Mhm.
qofkii eh, eh, muhiimay u noqonaysaa dadka miyiguna waxaa ku adag weli fariimaha SMS eh, fariimaha sidii telefoonada ay uga dirsan lahaayeen Mhm.
ama lacagaha siday telefoonada uga dirsan lahaayeen meelo badan Mhm.
marka baahida raadi ba- kaalinta raadiha ugu jiro marnaba ma buuxi karayo aad baa u mahadsan tahay muxudiin axmed rooble tafaftiraha radio ergo oo aan ka wareysanaynay maalinta raadiyaha adduunka muhiimadda uu raadiyuhu u leeyahay bulshada annagoo ku maamuusayna maalinta caalamiga ah ee loo dabaaldego raadiyaha bal aan fiirino iminkana qaar ka mida dadka dhegaysta idaacadda ergo oo iyaguna fikradahooda ka dhiibanaya muhiimadda uu noloshooda kusoo kordhiyey waryaheena gobolka sanaag maxamed saalax ayaana qaar ka mid ah dadkaas mikrofoonka la dhex maray
mid ka mid ah dhalinyarada idaacadda erga ku xiran ee dhegeysanaya idaacadda maanta ee walaale magacaaga ii sheeg iyo adoo ku daraya meesha aad joogtid Een, walaal magacayga waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed maxamed ee ku magac dheer rabiile Een, waxaan joogaa degmada dhahar ee gobolka ee sanaag Ee, runtii waxaan ka tirsanahay dadka aad iyo aad ugu xidhan ee idaacadan oo idaacadaha kale waxyaabo badan ba ii dheer tahay oo runtii ida- een, waxyaabaha humanitarianka arrimaha bulshada oo kale een, waxyaabo badan baan een, ku xidhnahay maxaa ka mid a barnaamijyada aad ku xidhan tahay ee aad ka faa'iida ka mid ah barnaamijka dolandool oo ka hadla eh, eh, tahriibta iyo jo- eh, in dhallinyarada laga wacyigeliyo barnaamijka eh, gobaad barnaamijka gobaad baa asna ka mid a oo runtii hooyada iyo dhallaanka ah waxaa ka mid a barnaamijka raadiyaha dhakhtarka oo runtii barnaamijkaasan eh, badanaa aad u dhegeysta oo waxaan ka faa'iidaa in dadku eh, ay waxyaabaha ay cabanayaan iyagoo gurigooda jooga ay u diri karaan idaacadda kadibna loo soo diri karo marka waxa ugu weyn ee kugu kalifay inaad erga dhegeysatid maxay tahay Eh, runtii horta maxamed waxaa la yidhi wardhafoor buu ku yaalaa Een, runtii idaacaddan horta waa idaacadtan dee magaceedaaba ka garanaysaa waa idaacad bini'aadantinimo Een, waxyaabahay soo deysaa ka garan kartaa oo inaanu siyaasad la xidhiiqin oo waxyaabii arrimaha bulshada dee arrimaha bulshadana waa waxyaaba laisla yaqaano weeye oo sida wacyigelintii een, een, waxyaabii waxbarashadii oo iyaduna aad u muhiima marka idaacaddan waxyaabahaasan ka faa'iidaysa waxaan dhooran karaa waxyaabahaasay kaga duwan tahay idaacadaha kale tan lagama maarmayo tan qofku inuu baahidiisa idaacadda gudbisa qofku markuu waxyaabaha waxbarashadiisa iyo waxaasoo dhan xog ka haysto buu siyaasadii waxaa dhegeysan karaa laakiin waxaan fili karaa tan waxa waa muhiimadda ugu weyn oo majooratanka siinaysa waxa weeye oo waxbarashadii deegaankii xagee ka dhegeysataa ergo runtii anigu waxaan ka dhegaystaa s w maadaama ayna deegaanka ka jirin idaacad f m toos oo aan uga dhegeysto marka raadiyaha s w baan ka dhegeystaa maxaa isleedahay noloshaada way kusoo kordhisay ergo runtii horta waxyaabo badan oo kow iyo laba lama oran karo oo markuu qofku waxyaabaha ay kusoo kordhisana dee waxyaabo badan oo xoga badan aan ka helay weye xoga badan baan ka helay oo xag deegaan leh xag waxbarasho leh ereyada ah xasuusatid badanaa dadka erge dhegeystaa ereyaha maskaxdooda ka guuxa oo ay sheegaan badanaa horta ereyo badan oo erga kusoo celcelisaa jira oo maskaxdeeda ka guuxa laakiin oo heesa leh oo barnaamijyo badan leh laakiin ereyada waxaa ka mid ah aan aadka uga helay oo fiiri ka turjumaya ereygeedaba iyo waxay ka kooban tahay ergo wixii loo soo dhiibay soo qaadaa wixii loo dhiibana waa sii qaadaa maxay waxay ka dhigan tahay waxay isku xidhaysaa dadkii waxaan u ololeynayey oo biniaadantinimada iyo dadkii dhibanayaasha ahaa bay u fududaysaa baan u marinaya dee saasayna ka dhigan tahay ka waran e barnaamijyada kale aad ka heshid marka laga yimaado waxyaabaha hadday noqoto sheekooyinka waxbarashada ama caafimaadka ama nolosha dadka la xidhiida kuwa kale aad maalin kasta isleedahay waa ka dhegeysata oo aan maalina ergu dhaafin maadaama aad dhegeystayaasheeda ka mid tahay maxaa ka mid ah horta maxamed haddii la dhaho barnaamijsadee baa ka dhegeysataa horta marba barnaamij baa kugu soo dhacaya laakiin barnaamijka aan aad iyo aad asagana ugu sii xidhanaya waxaa ka mid a barnaamijka xoolaha oo runtii waxaan filayaa dee nolosha biniaadankaaba ku xidhan in xoolahaagu meeshay marayaan iyo meeshay wax marayaan aa ogaato marka deegaanka laga yimaado marka waa waxyaabo aad u muhiima bay ka mid tahay qiimayaasha ogaataa miya oo ariga geela lo'da miya de ha qiimayaasha qofku inuu xagga economiga oo kale inuu meeshu qofka dhaqaalaha oo kale anigu nin dhanka dhaqaalaha xooga wax ka aqaana baan ahay laakiin waxaan aad u xiiseeyaa inaan meesha wax marayaan iyo sicirka xoolaha iyo inflation rate jiro waxyaabahaas meeshay marayaan baan ka ogaadaa oo iba fududaysaa waana ku mahadsan yihin maxaad is leedahay saylada xoolaha laga soo warinayo ama beledweyne ama hargeysa laga soo sheegayo maxay ku kordhinaysaa adiga wallahi horta maadaama ay soomaalidu dhul badan degto oo kala gedisan dee leefalka uu marayo sicirku sicirka xoolaha biishe baan haddaan maanta hargeyso oo kale ka dhegaysto beledweyne oo kale dhahar oo kale boosaaso oo kale inta uu marayo bay baan waxaan baan waxaan la barbar dhigaa intuu baran mariyo anigoo gurigeyga jooga waa tahay maxaa idaacad loo dhegeystaaba gebigeedaba waad dhihi kartaa idaacad maxaa u dhegeysataa adigu wallahi horta idaacad waxyaabo badan baa loo dhegeystaa laakiin horta waxa ugu weyn oo idaacad loo dhegeystaa waa in xog la helo waxaa la yidhaha war la helayaaba tale la heli
bismillah bismillaahi sidoo kale waan ku salaamayaa waan salaamayaa idaacadda ergo waa salaamayaa si gaara boqolkiiba boqol aniga magacayga waxaa la yidhahdaa xaali faarax maxamuud waxaana joogaa degmada xingalool baan joogaa ergo waa idaacadahan idaacadda aan dheg waan dhegeystaa ergo waana maxay ahay toy idaacadda waan fahmaa wixii aanu ka dhegeysano sababtu tahay arrimaha bini'aadanimada horta ergo ka shaqaysaa oo aan ka dhegeystay inta dhaaxda waxaan ku arkaa caafimaadka waxbarashada deegaanka sida maxay tay deegaamada oo xaalufinta oo kale waxyaalo badan oo noocaas oo deegaanka ku saabsan maxay tahay arrimaha bulshada quseeya baan ka dhegeystaa waxbarashada waa ku jirtaa caafimaadku waa ku jiraa deegaanku waa ku jiraa muddo intee leeg baad isleedahay waa dhegeysanaysa
wallaahi anigu markaan haddeer runtii ka hadlo horta waxaan dhegeysan jiray ergo inkastoo maalaan dexwad horta maqmaqnaa ay jirtay oo aanan maxay tahay aanan dhegeysan adigu muddan haddeer dhegeysanaya haddeer adigu ilaa laba adigu laba kun toban iyo toddobadii
waa tahay bal ka waran adiga haween ahaan maxaad ka hesha aad isleedahay haweenkuna way ka faa'iidaan ergo ergo wallaahi haweenku waxay ka faa'iidaan haweenku faa'iido badan bay dee ka dhegeystaan oo ka helaan horta in badan oo aan dhegeystay waxaanan ka dhegeysan tacadiga dumarka runtii in badan horta ima soo hormarin haddii ay ka hadasho ergode oo ay ka hadasho oo aanan anigu dee dhegeysana raalli bay iga ahaan kartaa tacadiyada dumarka badan oo dumarka lagu hayo runtii ha lagu soo daran odhan lahaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha iyaguna ka qayb qaadanayay barnaamijkeenna maalinta raadiyaha adduunka oo ku beegan maanta waxayna u warramayeen waryaheenna gobolka sanaag maxamed saalax halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada